بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay kitaabkii alkabaa'ir oo sheekh maxamed abdulwahaab iska lahaa anoo kaalmaysanayna sharxii sheekh saalix ibnu fawsaan alfawsaan waa casharkii shanaad baabu lfaraxi wuxuu kan u baab yahay faraxa xaqdarada ah oo bakyigu iyo macsidu ay la socoto farax marka midna waa mid xaq ah midna waa mid baatil ah ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون يا اللوير يعني عذاب كاس إذن كدعي وحدن كدعي بما كنتم يعني بسبب ما كنتم هذا هيدا سببتي تفرحون كوا فرحة في الأرض للك الحديثة بغير الحق حق دره وعبادة ألا دولك للوذا جيو oo issoo bixintii aakhiro la inkiro iyo wixii aada samaynayseen oo macsi iyo dembi ah marka samcaani wuxuu leeyahay tafsiirkiisa haadaa daliilun calaa annahu yakuunu faraxun bixaqin maadaama waxa laisku cadaaba ay tahay farax xaqdarro ah oo qofku uu xaqdarro ku farxay waxay ku tusinaysaa taasi inuu jiro farax xaq ah baabu lfarxi buu yiri marka shiikhu iyo wa qowli llahi tacala alla qowlkiisa uu yidhi innahu kaana fii ahlihi masruura ninkaa naarta galay markuu ciddiisii dhex joogay adduunyada wuxuu ahaa ku faraxsan wuxuu ku faraxsanaa amarkii alle uu khilaafsanaa iyo dembiyadii uu dhex dabaalanayuu ku faraxsanaa in lays soo bixin doonana maba kusoo dhacaynba marka aada buu maaragtay xumi ula yimid iyo wa qowlihi tacaala alla qowlkiisa uu yidhi innaa kunnaa qablu fii ahlina mushfiqiin dadkii jannada galay oo iswarsanaya alluu ka hadlaayay fa aqbala bacduhum calaa bacdin yatasaa'aluun jannada marka la iswarsanaya kuwii marka alla jannada u geeyey ee u wanaagsanaa waxay leeyihiin innaa kunnaa qablu fii ahlina mushfiqiin annagu hadda ka hor markaan dadkeenna dhex joognay oo aan adduunya dhex joognay waxaan ahayn kuwa cadaabka alla ka cabsada oo maantadan la joogo inaan ciqaaban ka baqayna waagaas aan adduunyada joogno taasa ilaahay maaragtay nagu anfacayoo nagu badbaadiyey oo aan jannadii ku galnay fadliga alla ka sokow iyo qowlihi tacaala alla qowlkiisa uu yidhi falamaa nasuu maa dukiruu bihi fataxnaa calayhim abwaaba kuli shayin xataa idaa farixuu bimaa uutuu akhadnaahum baktatan faidaa hum mublisuun nimanka gaalada markii ay ka tageen wixii la xasuusiyey oo rusushu ay fareen inay ku camal falaan markay ka tageen yaa alla wuxuu leeyay fataxnaa calayhim abwaaba kuli shayin wax walba albaabadiisaan u furnay oo adduunyo iyo macmacaankeedii ah barwaaqaa la siiyey xataa idaa farixuu markii ay farxeen bimaa uutuu wixii la siiyey ay ku farxeen yani akhadnaahum baktatan si degdeg oo qabanaa luu leeyahay fa idaa hum mublisuun waxayba noqdeen kuwa marka khayr oo dhan ka quustay marka cadaabku markaasu ugu daran yahay qofkii in maarata si kada ah lagu qabto isagoo iska xasilan markaasaa cadaabku daran yahay sheekh fawsaan marka saddexda aayadoodba waa isku qabtay kadib uu sharxi bilaabay wuxuu yidhi meeshan shiikhu uu yidhi baabul faraxi farax hortideedaba waa suruur buu leeyahay waa farxad labuuna u qaybsamaa mid wanaagsan iyo mid xun buu u qaybsamaa kan wanaagsani waa in lagu farxo nicmadii alleh iyo fadligiisii iyo dhaqaalkiisii waxaa soo gelaya in lagu farxo cilmigii iyo qur-aankii iyo islaamkii iyo waxyaabaha wanaagsan oo dhan alla wuxuu yidhi qul bifadli illaahi wabiraxmatih wabidaalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun waxaad tidhaahdaa dhaqaalka alleh iyo fadligiisa iyo naxariistiisa ha ku farxeen kaasaa ka wanaagsan waxa ay kulminayaan oo adduunye ah marka in islaamkii lagu farxo oo cilmigii lagu farxo oo fadligii lagu farxo oo nicmadii alle lagu farxo waa farax la ogolya oo wanaagsan sababto waxay ku tusinaysaa taasi qofka waxaas ku farxaahi inuu khayrkii jecel yahay laakiin faraxa xumi waa maxay waa in adduunyo lagu farxo iyadoo ujeedaduna ay tahay loo farxaayo sababta loo farxaayana ay tahay macmacaanka iyo maaragtay shahwaadka lagu haysto farax noocaas oo kale ahi waa mid xun oo madmuum ah sababtoo qofkii wuxuu ku xambaarayaa kibir iyo isla weyniyo qooq sidii maaragtay ku dhacday ninkii qaaruun ahaa ee alla uu xoolo badan siiyey markaasaa qoladiisa waxay ku yidhaahdeen laa tafrax ha farxin bay yidhaahdeen yani xoolaha fara badan alla uu ku siiyey farax uu qooq la socdo ha ku farxin bay yidhaahdeen in allaha laa yuxibu alfarxiina alla ma jecla kuwa ku farxa nicmada loo galay iyo maaragtay adduunyadaas ku farxoo si xun u farxa alla ma jecla way waaniyeen marka waxay yihahdeen wabtaqii fiima aataaka allahu daara alaakhirata walaa tansa nasiibaka min addunya wa axsin kamaa axsana allahu ilayka walaa tabqi alfasaada fi lardi in allaha laa yuxibu almufsidiin marka xoolaha alla ku siiye wanaag ku raadsa bay yidhaahdeen adduunyadaada ha ilaawin oo u isticmaal adduunyadaadii laakiinse aakhira ku raadsa yirahdeen xoolaha alla ku siiyey sida alla kugu ixsaan falana dadka ugu ixsaan fal dhulkana xumaan iyo fasaad ha raadinin alla ma jecla kuwa mufsidiinta ah shiikhu marka wuxuu leeyahay soo aayaddii fasiraya waxay ku yiraahdeen wixii alla uu kuu nicmeeyo xoolaah xoolahaas faraha badan alla uu ku siiyey u isticmaal daacadi alleh inaad isaga u dhowaato laakiin ninkaa qaaruuna taa ma yeelin waa iskibriyey waa isla weynaaday wuxuuna yidhi xoolaha aan haysto dee anigu waaba mudanahaba dadaalkayga iyo daalkaygaan ku helay dhididkaygaan maarata ku keensaday xoolahan maxaa ku dhacay marka markii uu jasaaray oo uu qooqay oo uu nicmadii ku shukrin waayey oo uu gaaloobay alle dhulkii buu la jaray alle dhulkii ayuu la jaray dhulkii waa lala gooyey sida alla uu yidhi fakhasafnaa bihi wa bidaarihi larda asaga iyo daartiisiiba dhulkii waan la jarnay waxaa kaloo alla uu ka sheegay kuwii adduunyada u xasilay wa farixuu waa alla uu yidhi gaaladii waxay ku farxeen bilxayaati dunyaa noloshii dhoweyd bay ku farxeen farax waxay ku farxeen sabab ugu noqday inay u xasilaan adduunyadii oo aakhiradina ilaawaan wama alxayaatu addunyaa fi laakhirati ilaa mataac nolosha dhowina ma ahan marka la barbar dhigo oo loo fiiriyo aakhiro ilaa wax mataaca moogi waxyar lagu raaxaysto moogi oo wax macnaha liita oo xoogaa yar lagu raaxaysto oo markaas qofkii uu ka tegaayo kadibna shallayto fara badan iyo murug fara badan ku dhaxal siinayo marka qofna uma habboona inuu noloshan dhow oo adduunyada uu ku farxo waxaa munaasab u ah inuu xalaasheedana qaato xaaraanteedana ka fogaado wixii alla siiyana uu daacada alla ku bixiyo inuu marka adduunyada iska daba rida ma aha laakiin adduunyada aduu shaqaysanayo qasadkiisu waa maxay waa inuu aakhiro ku gaaro alla wuxuu yidhi falamaa nasuu maa dukiruu bihi fataxnaa calayhim abwaaba kuli shayin xataa idaa farixuu bimaa uutuu akhadnaahum baktatan فإذا هم مبلسون ayadda waa soo laqbeen ayadihii saddexdaa matniga ku jiray mid ka mid uu sheekhu marka keenay marka waxay ku farxeen buu leeyahay waxa la siiyey allana way halmaameen faraxa marka xuni waa maxay waa in adduunyada lagu farxo farax wanaagsanina waa maxay waa in aakhira iyo cilmiga naafica lagu farxo ayadan alluu yidhi innahu kaana fii ahlihi masruuraa kaas gaalka ahi adduunyadu wuxuu ku ahaa mid maaragtay yani liibaan iyo wax noocaasoo kalea dareemaya raaxu ku sugnaa saa darteed allu wuxuu yidhi innahu danna an lan yaxuura ninkaasi wuxuu u maleeyey inaan lasoo kulminaynin oo aakhira alla u soo noqonaynin oo adduunyo keliya ay arrintu tahay aakhiru iska ilaawa aayadan kale alla uu yidhi innaa kunaa qablu fii ahlina mushfiqiina in dadka ahlu jannada ay yidhaahdeen qaarkood sidaas ile in maaragtay janno ay galeen ba alla uu sheegay dadkii wanaagsanaa iyo ilmahoodii iimaankii wanaagga ku raacay aakhiraa la isugu geeyey camalkoodana lama nuqsaamin nicmooyin fara badan alla u galaya aayadaha lagu sheegay markaasay isku soo jeesteen oo ay iswarsanayaan markaasay waxay yidhahdeen qaaluu innaa kunna qablu fii ahlina mushfiqiin markaan adduunyada joognay alla waan ka cabsanayn cadaabkiisana waan ka cabsanayn marka maxalushaahidku waa maxay oo laga daliilsanayo aayadahan oo alla qowlkiisa uu yidhi isagoo ka hadlaaya hadalkoodii innaa kunna qablu fii ahlina mushfiqiin yani adduunyada markaan joognay cadaabka alle waan ka baqi jirnay sida aayadda kale ay ahayd waladiina min cadaabi rabbi mushfiquun oo darsiga hore aan ku soo marnay marka macnaheedu waa maxay waxa aan darajadan ku gaarnay jannada waa in adduunkii aan cadaabka ka baqi jirnay oo cadaabka wax keenayo sabab u noqonayo aan ka fogaan jirnay markay cadaabkii ka baqeen yaa allow cadaabkii ka badbaadiyey taasna waxaa ku jira fadliga maaragtay uu leeyahay in alle laga baqo oo qoofka alle uu leeyahay iyo in qofkii ay waajib ku tahay inuu cadaabka alle ka baqidiisa ku sugnaado hadduu xataa adduunya o dhan ba haysto oo uusan cadaabka ilaawin bal waa kanaa fiiri nabiyullaahi daawuud alla wuxuu siiyey boqortooye iyo xoolo nebinimo iyo khilaafo iyo alla uu siiyo dhulka u maamulo isagu saasay tahay habeenkii wax badan buu taagnaan jiro salaatu leyl u taagnaan jira yanaamu nisfahu wayaquumu thuluthahu wayanaamu sudusahu saasaa xadiidka ku jirta macnaha habeenka marka saddex loo qeybiyey qeyb waa uu dukan jiray laba qeyboodna waa uu seexan jiray maalinna waa soomi jiray maalinna waa afuri jiray saasay tahay waxa uu shaqaystay unbuu cuni jiray oo gacantiisa wax uu ku shaqaysto yuu cuni jiray waayadaha qaar waxay noo sheegeen inuu maaragtay samayn jiray cambuur biraadyada waxa la yidhaahdo oo dagaalka la ysaga celiyo markuu sanceeyo kadib uu sii iibin jiray marka adduunyadiisii aakhiruu ugu shaqaystay oo aakhiruu ku gaaray adduunyadiisii laakiin qofkii camalkii aakhirada inuu adduunyada ku gaari rabaa qofkaas waa qof khasaaray ayaddan marka suurat lancaam falamaa nasuu maa dukiruu bihi fataxnaa calayhim abwaaba kulli shayin xataa idaa farixuu bimaa uutuu akhadnaahum baktatan faida hum mublisuun bilowgii darsigaan kusoo laqbaynay shiikhu wuxuu leeyahay dadkaas alla wuxuu ku imtixaanay musiibooyin si ay rabbigood ugu soo noqdaan oo dambidhaaf u weydiistaan ma aysa toobad keenin marka alloma soo noqon naseexadii rusushoodana ma dhagaysan ee waxay yidhaahdeen dhibaatadan hadda nagu dhacday waa arrin iska caadi ah aabbayaalkeen dhib waa la kulmi jireen iyo faqri mana aha waxa dhibku noogu dhacayo dembi aan la nimid dartii maaha sida ay ku hadlaan nimanka joornaalistayaasha qaarkood waxay leeyihin maya maya maya dembi baa maaragtay cuquubad idinken aad leedihiin waxaa waxba kama jiray leeyihin hadda shiikhu wuxuu sheegay kuwa joornaalistayaasha ma og tahay oo maaragtay wargeysyadii waxaas ka shaqeeya hadda duulal kala soo baxay waxaa laga shaqeeyaa yani internetkii iyo websityo iyo mawaaqic iyo waxaan baraha bulshada la yidhaha iyo waxaasa soo kordhay hadda oo qof kastoo mulxid uu iska hadli karo oo wax celinaya aysan jirin markii marka ay saas sameeyeen yaa istidraaj uu maaragtay ku dhacay oo la istidraaj ku sameeyey oo ay maarata wax halmaameen markay kibreen oo qooqeen yaa alla cadaab ku qabta marka si kada ah marka qofka muslimka ahi ee muuminka ahi waxaa looga baahan yahay inuu muctadil ahaado oo uu u dhexeeyo cabsidii iyo rajadii uu u dhexeeyo noloshiisa ma cabsado cabsi ka dhigaysa mid ka quusa naxariistii alleh mana rajeeyo rajo ka dhigaysa mid ka aamin ah makriga alle iyo ciqaabkiisa ee labadaas uu dhexeeya cabsidii iyo rajadii uu dhexeeya qofka muslimka ah laakiin dadka dhunsani taa cagsigeeda waa waxaad arkaysaa dad rajadii qallibay oo horumariyey kana aamin noqday makriga alle iyo ciqaabkiisa alle wuxuu yidhi af aaminuu makra allaahi falaa yaamanu makra allaahi ila alqowmu alkhaasiruun ma waxay ka aamin noqdeen makriga alleh makriga alleh kama aamin noqdo ilaa qole khasaartay moogiyi marka nimankaasi alla kama aanay cabsan waxayna u maleeyeen in dembigooda la dhaafi doono mana garanayaan in istidraaj lagu sameynaayo meelaysan ogeyn naxariista allay rajeynayaan laakiinse waxaa waajib ku ahayd inaanay makriga alleh ka aamin noqon sida alle uu yidhi waman yaqnatu min raxmati rabbihi ila addaalluun yaa ka quusta naxariista rabbigiis ilaa kuwo dhunsan moogi nabiyullaahi ibraahim yaa alla warkaa uu ka sheegay nabiyullaahi yacquubna wuxuu yidhi yaa baniya adhabuu fataxasasuu min yuusufa walaa tay'asuu yaa baniya adhabuu fataxasasuu min yuusufa waakhiihi walaa tay'asuu min rawxi illaahi inahu laa yaya'su min rawxi illaahi ila alqowmu alkaafiruun wiilashaydiyo taga oo ku dadaala inaad soo baartaan oo soo raadisaan yuusuf iyo walaalkiis hana ka quusanina naxariista alleh maxaa yeelay naxariista alleh kama quusto ilaa qolo gaala moogi mar kastoo marka shiddadu ay qofka muslimka ku badato rajadiisuna waa weynaataa waa kaasaa nabiyullaahi yacquub markii maaragtay kurbadii ay ku badatay iyo tiiraanyadii uu tiiraanyaysnaa nabiyullaahi yuusuf oo uu waayey ilaa indhihii ay ka caddaadeen oo maarata uu wax arki kari waayo saddex wiil baa ka maqnayd waa yuusufkii asalka ahaa iyo binyaamiinkii iyo midkii ugu weynaa ee yidhi falan abraxa alarda xataa yaadana lii abi aw yaxkum allahu lii wa huwa khayru lxaakimiin anigu dhulkan ka tegi maaya buu yidhi meesha aan joogo ka dhaqaaqi maayo ilaa aabbahay ii idmo ama alle iiu xukumo ama alle uu ii xukumo oo ii qadaro inaan imaado anoo keligaya ama walaalkay la socdo wa huwa khayru lxaakimiin allana inta waa xukumtaa asaa ugu khayr badan marka nabiyullaahi yacquub kama quusanin naxariista alleh ee wuxuu yidhi casa allaahu an yaatiyanii bihim jamiica alla wuxuu mudan yahay inuu dhammaan wiilashii ii keeno sidii baana dhacday marka qofka muuminka shanigiisu waa sidaas mar walba wuxuu ku nool yahay bayna alkhawfi waalrajaa'i cabsida iyo rajada yuu ku dhex nool yahay oo u dhexeeya baabu dikri ilya'si min rawxi illaahi waalamni min makri illaahi waa baab lagu sheegayo lagu xusaayo quusashada laga quusto naxariista alleh inay kabiiro tahay sidoo kalena in makriga alleh laga aamin noqdo inay kabiiro tahay iyo wa qowli llaahi tacaala alle qowlkiisa uu yidhi innahu laa yay'asu min rawxi illaahi ila alqawmu alkaafiruuna aayaddaa mar dhowaan soo fasirnay walaa tay'asuu min rawxi illaahi nabiyullaahi yacquub baa wiilashiisa wuxuu ku leeyahay naxariista alle ha ka quusanina maxaa yeelay naxariista alle kama quusto ilaa qolo gaalaa moogi maxaa yeelay gaalnimadaasaa waxay sabab ugu noqotay inay naxariista alle fogeystaan oo ay la fogaato naxariista allana de wayba ka fog tahay gaalada marka de gaalada haysoo ekaysiinina waa iyo wa qowlihi tacaala alla qowlkiisa uu yidhi falaa yaamanu makra allahi ila alqowmu alkhaasiruun makriga alle kama aamin noqda ilaa qolo khasaartay moogi sababto qofkii cadaabka alle ka aamin noqda dee qof maaragtay rumaysanba ma aha in camalka la samaynayo la isku abaalmarin doono mana aha qof rusushii si dhaba u rumaysan maaha can ibni mascuudin radia allahu canhu qaala akbaru lkabaa'iri alshraaku biاllahi walamru min makri illahi walqunuutu min raxmat illahi walya'su min rawxi illahi rawahu cabdurazaaq ibni mascuud waxaa laga wariyay inuu yidhi dembiyada waxaa ugu weyn cibaadada alle oo duulal kale lala wadaajiyo shirki lala yimaado iyo in makriga alle laga aamin noqdo iyo in naxariista alle laga quusto iyo in laga quusto raxmada alle cabdirasaaq baa wariyey waana saxiix atharkaas wa akhrajahu ibnu abi xaatim can ibni cabaasin radia allahu canhuma marfuucan ibn abi xaatim wuxuu ka wariyey ibn cabaas isaga iyo abiis ba allaha ka raali noqde isagoo marat xadiis marfuuca ah oo macnahan ka hadlaaya wa lafduhu ereydiisuna waxay ahaayeen su-ila mal kabaa'iru rasuulka sal l slm waxaa la weydiiyey dembiyada kabaa'irta ah ee dembiyada ugu waaweyn maxay yihiin faqaala wuxuu yidhi al-ishraaku billaahi in cibaadada alleh duulalka lala wadaajiyo waalamnu min makri illaahi iyo in laga aamin noqdo makriga alleh iyo walya-su min rawxi illaahi iyo in naxariista alleh laga quusto waa xadiid xasana sheekh fawsaan wuxuu leeyahay sheekh maxamed cabdilwahaab wuxuu baabaystay labadan arrin si uu dadkii maaragtay ugu soo jeediyo oo uu ku baraarujiyo inay kabiirooyinka ka mid yihiin in naxariista alle laga quusto ama makriga alle laga aamin noqdo oo qofkii quusta dhinaceeda u bata wuxuu la mid yahay oo uu ku dembi yahay qofkii ka aamin noqda makriga alle labada arrinba dembiyada waaweyn bay ka mid yihiin waxaana qofka muslimka munaasab u ah inuu dhexdhexaad yahay dhexdhexaadnimaduna iyadaa arrimaha ugu khayr badan sheekh maxamed cabdilwahaab wuxuu soo arooriyey aayado iyo xadiid si uu kuu tusiyo wixii uu baabaystay oo ah in quusashada laga quusto naxariista alleh ama aamin laga noqdo makriga alleh ay ka mid tahay dembiyada kuwooda waaweyn waa kanaa marka ibraahim calayhi salaatu wassalaam alla owlaad ma siinin waana uu weynaado da' buu noqday laakiin saasay tahay haddana naxariista alle kama quusanin ilaa malaa'igta ay uga timid iyadoo ugu bishaaraynaysa awlaad in wiil u dhalan doono yaa loogu bishaareeyey marka ismaaciil bay ugu bishaareeyeen markii ugu horreysay kadibna isxaaq isxaaqna waxaa ka dambeynaya yacquub oo yacquub waa wiilka isxaaq alle wuxuu yidhi wabasharuuhu bighulaamin caliim nabiyullahi ibraahim malaa'igta u timid waxay ugu bishaareeyeen wiil cilmi badan waa isxaaq aayad kalena alle wuxuu yidhi basharnaahu bigulaamin xaliim nabiyullahi ibraahim waxaan ugu bishaaraynay wiil xilmi badan oo dulqaad badan waana ismaaciil baa laga wadaa kan suuratu saafaad lagu sheegay nabiyullahi ibraahim marka waxaa u yimid laba bishaaro laakiin markay u bishaareeyeen wuxuu yidhi abashartumuunii calaa ama saniya alkibaru fabima tubashiruun miyaad ii bishaarayseen iyadoo da-i ay taabatay oo nooc isi quusashaa iyo meesha ay kasoo muuqatay oo maxaad iigu bishaaraynaysaan fabima tubashiruun oo maxaad iigu bishaaraynaysaan yani asbaabtii waa meesha ma taalle aad baan u duqooba anugu wadaadina waa duqowday qaaluu waxay yidhaahdeen basharnaaka bilxaqi waxaan kugu bishaarayna wax xaq ah waa bishaara xaq ah oo dhab ah ee falaa takun min alqaanitiina ha ka mid noqonin kuwa quusta ee khayrka in la heli karo uu la fogaado ee waxaa loo baahan yahay inaad mar walba rajayso fadliga alla dhaqaalkiisa iyo ixsaankiisa iyo galladiisa qaala markaasuu wuxuu yidhi nabiyullaahi ibraahim waman yaqnatu min raxmati rabbihi ila adaalluun oo yaa ka quusta naxariista alleh kuwa lunsan moogi ee aan rabbigoodba aqooninba iyo awooddiisa weyn marka nabiyullahi ibraahim naxariista alleh kama aanu quusanin taasaana marka meesha laga soo daliilsanaya ay tahay shaahidku waa kaas iyadoo da-diisuna ay weynaatay sababtoo ah muddo dheer buu noolaa cumri dheer buu gaaray laakiin haddana rajo yuu iska qabay oo naxariista alle kama quusan meesha markuu leeyahay qaala bashartumuunii calaa masaniya alkibaru yacni waa tacajub baa laga wadaa ee maahan quus kama wadiyo ambiyada dariiqooduna waa kaas muminiinta dariiqooduna waa kaas si kastoo shiddadu ugu darnaato kama quustaan naxariista alle laakiin waxaad arkaysaa dadka qaarkood ee waqtiga hadda aan joogno jooga quusun bayba ku nool yihiinba dariiqi rususha waa khilaafsan yihiin qaar baa waxay leeyihiin islaamkii khalaas waa baaba-ay muslimiintuna dee inay gaalo la dagaalamaan awooduma leh oo adduunkao dhan gaalaha haysata oo hubka noocyihiisa maaragtay yani khatarta ah ee waxbaabiya gaaladia haysata iyagoo ishalmaansiinaya dadkaasi in islaamku uu leeyahay rabbi u gargaaraya oo adduunyaduna ay isbedesho maanta haddii xoog leeyihiin xooggaas inta laga qaado yaa muminiinta xoog la siinayaa ama iyagoo gaaladu weli xooggooda iska leh yaa muminiinta xoog la siinayaa oo ay midoobayaan markaasay gaaladii ka adkaanayaan laakiin intay koox kooxa yihiin waa maarata xaalkoodu waa culus yahay waa loo baqaa marka alla wuxuu la jiraa dadka mutaqiinta ah cirib dambeedka wanaagsanina dadka mutaqiinta ah iska leh si kastoo gaalada xoog loo siiyo way baabi'i doonaan islaamkuna waa diinka alleh ee hari doona muminiintuna iyagaa baaqi ah alla maaragtay awooddiisa iyo ku baaqi noqonayaan ciribtii wanaagsaneeda adduunyada iyo tii aakhiro labadaba iyaga iska leh qofka muslimkaa marka munaasib uma aha inuu ka quusto naxariista alleh hadduu arko xoogaha adduunyadii xoogaha sida hore aan ahaynoo xaaladdu ay iska culus tahay oo muslimka iska dhibaataysan yahay marka fidnooyinkan badan markuu arko yaanu quusanin ee waxaa loo baahan yahay in rajada uu alle ka qabo ay weynaato oo yaboohii alleh ee in diinkan alle uu gargaarayo la yaboohay waa inuu qofku ku kalsoonaado marka qofka muminka xaaladiisu waa inay sidaa ahaataa mar walba maanta muslimiintu waa sax inay taagdarri ku sugan yihiin cadowgooduna uu xoog leeyahay oo muslimiintu aanay la dagaalami karin laakiinse waxay sugayaan maalin arrinku isbedelo oo gaalada maaragtay dacfi iyo taagdarri ay ku dhacdo markaas yaa alla u gargaarayaa islaamkii muslimiintii allana kuma adka arrinkaasi
intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online